الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أيها الإخوة الأفاضل والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجينينا كلا كيجا إنه كدجا كلا بركيسا اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تجعل الاخره همنا الاكبر ولا ليال maantay waxaan ku ballansanayn muxaadaro muhiim ah oo inoo soo jeedinayo walaalkeen sheekh xasan ibraahim abu xasaan oo cinwaankeedu uu yahay mushkilaat shabaab ama mushkiladooyinka iyo dhibabka dhallinyarada la soo gudboonaado marxalada dhallinyaradao lagu tilmaamay inay marxalad adag tahay baahi weyn baan u qabnaa inaan baranno ama aan wax ka ogaano mushkilaadkaas iyo islaamku sideebuu oola tacaalay middaas ayaan muxaadarada tan yaan uga bogan doonaa in sha allahu tacaala marka aan dhegaysanno ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah فليتفضل الأستاذ حسن إبراهيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم khiyaarta aad baan ugu faraxsanahay runtii ka qaybgalka kulamadan oo kale ay joogaan ee camirayaan dadka dalabatilcilmiga ah ee aqoonta iyo macrifada tabcaya hadday tahay tii sharciga ahayd iyo hadday tahay tii kale ee aynu u baahnayn ummad ahaanba intaa kadib waxaynu insha allahu tacaala kelmadeenan kaga hadli doonaa ama wax kaga tilmaami doonaa wax uun ka mid ah waxyaabaha mushkiladaha la dhihi karo ee mushkil dhallinyarada casrigan ama xilligan haysta haddii aan si kale u dhahnana humuumtooda wuxuun ka mid ah ayaynu insha allahu tacaala oo googoosa baynu ka hadli doonaa waxaynuna uga jeednaa inaynu dhallinyarada ku abuurno tasaa-ulaad ama isweydiimo bal xaaladahaas ama arrimahaa jira ama mashaakilkaas sidii loola tacaali lahaa qofku isagu uu la tacaali lahaa ama u xallin lahaa guud ahaanna dhallinyaradu ay kaalin muuqda arrintaa uga wada qaadan lahaayeen si looga gudbo mushkiladahaas ama caqabadahaas si dhallinyaradu ay u buuxiyaan doorka iyo kaalinta ummad ahaan iyo bulsho ahaan laga filayo inay ummadda ugu aadan yihiin taariikh ahaanna ay ku aadanaan jireen ama ku qaybsanaayeen marka aynu ka hadlayno mushkiladaha dhallinyarada haysta ma soo koobi karno wax walba oo mushkilad lagu tilmaami karo waxaynu sawon u jeednaa inaan isaareyno qaybo mushkiladahaas kuwa ugu muuqa dheer ka mid ah inaan isaareyno si kuwa kalena markaa looga qiyaas qaato oo la isula sii falanqeeyo majaalis kale insha allahu tacaala ama dhallinyarada iyo raggan iyo gabdhahan aqoon-yahankiiba iyaguba ay kaalintooda uga geystaan mushkiladahaas waxaan isleeyahay runtii dhallinyaradu haddee taariikh bay leeyihiin fi taarikh alumma alislamiya atawiil taariikh dheer bay leeyihiin waxaynu odhan karnaa majdiga iyo ciziga iyo sharafta iyo qiimaha ummadda islaamkii ay yeelatay cabra taariikh guulaha usoo hoyday horumarka ay xaqiijisay jawaanibta macrifada iyo aqoonta iyo jawaanibta horumarka kale ee maadiga intaba waxaa uun runtii saldhig u ahaa dhallinyaro marka waxaynu mashaakilkan uga hadlaynaa inaynu dareensannahay ama tabayno inuu jiro door dhallinyaradu ummadda ay ugu aadanayd oo haddii ay ugu yar tahay nuqsaani ka muuqato waxyaabaha ka hortaaganna mashaakilkan aynu xun ka tilmaami doono ka mid weeye ugu horreyntii mushkiladaha ka muuqda dhallinyarada casriga nool ama waaqica bulshadeenna waxaa si fiican loo sunti karaa ama loo muujin karaa halkii la rabay dhallinyarada hankeedu inuu gaadhsiisan yahay ama himadeedu inayna gaadhsiisnayn inxitaad fi lhimma himadii la rabay iyo hankii inuu sidii lagu waday dadka dhallinyarada ah ee ah runtii mustaqbalka ummad waliba ay leedahay haddii aynu rabno hadda inaan si xisaaba kusoo saaro ummadda mustaqbalkeeda waxaynu ku heli karnaa uun inaan eegno dhallinyaradeedu sida ay u fakarayaan hamiga iyo hanka ay xambaarsan yihiin haddii uu fikirka ama hamigaasi yahay mid wax ku oolo waxtar leh waxaynu soo saari karaa natiijaha ummaddaas mustaqbal fiican inay ku socoto aayaheeduna fiican yihin laakiin haddii dadkaasi sida ay u fakerayaan ay tahay si foorarta han kii la rabay ee ummadaha lagu horumarin lahaa mid aan ahayn hadday xambaarsan yihiin waxaynu tawaquci karaa ama saadaalin karaa ummaddaas mustaqbalkeedu inuu khatar ku jiro ama fooraro ayaynu iyadana heli karnaa maxaa yeelay ajyaashii hadda idinka horreysay idinka waaweynay waxa weeye qolaba markii ay khaanada ka baxdaba waa unsii dhammaan doonaan jiilka hadhi doona ee mustaqbalka hadda inoo muuqda dowrka ku leh waa dhallinyarada dhallinyaradii marka runtii waxaa aada iyo aada u muuqata oo marka aynu runta isu sheegayno aan la qarin karin dhallinyaradeeni rag iyo dumarba hankoodii inuu yaraaday oo halkii laga filayey uusan ahayn markaan saa leenahay waxaan ku muqaaranaynaynaa oo barbar dhigaynaa dhallinyaradii islaamka dhilibtay ee wax u tartay ee ummaddan aynu ku abtirsanno ee islaamka ah ciziga iyo majdiga iyo sharafta usoo hoysay baynu ku muqaaranaynaynaa oo barbar dhigaynaa markaynu suwartaas ama muuqaalada eegno muuqaalada maanta dhallinyaradeedana aynu eegno waxaa inoo soo baxaya faraq aada u weyn baa inoo soo baxaya dhallinyaradani waxaa ka muuqda rag iyo dumarba inaynan isu dhigin inay xilqaad yihiin iyagoo daaweyn jira oo xataa marxalada cumriga ahe ay ku jiraan aybaa u eg tahay inay isu arkaan sidii carruur yar yar oo aan wax weyn mas-uul ka ahayn oo aan wax weyn ayni ka filayn oo xataa naftiisaba wax badan aan mas-uul ka ahayn halka aynu arkayno jiilkii nabi moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo saxaabadiisii inay xilka qaadeen oo hamigii diintaas xambaareen iyaga oo intooda badan ka wada da-yar dadka hadda halkan fadhiya iyagoo intooda badan ka wada da-yar ama la ayni ahaa inay xilkaa qaadeen oo weliba hadda waxaa laga hadlayaa iyada oo dadka muslimiintii maanta ay ku dhow yihiin laba milyar ama laba bilyan ay kusii dhow yihiin oo daraasaadkii u dambeeyey lasoo saaray bu forum group la yidhaahdo maraykan ay soo saareen ay sheegeen afartii qof ee dunida ku noolba inuu qof muslim qof muslim yahay ayay hadda aynu ka hadlaynaa inay dhallinyaradii kaalinkeedii aysan u taagnayn oo waxqabad aysan lahayn oo baynu ka hadlayna laakiin dadka aan ku muqaaranaynayn oo jiilkii saxaabada waxay xilka ummadda qaadeen iyaga oo dadka islaamay tirsan yihiin oo qaarkood shantii qof ee u horreysay ay ku jiraan ee islaamtay qaarkood tobankii u horreysay qaarkood kontonkii u horreeyay ilaa akhiri ayay hanka ah xambaareen inay dunidan wax ka bedelaan inay ummaddu dhibka ay ku jirtay bashariyadu inay ka bixiyaan oo ka samata bixiyaan hankaasaa ku jiray waana gaadheen oo waa xaqiijiyeen biidni illaahi tacaala bay ku xaqiijiyeen namaalijka aada siirada iyo taariikhda kusoo deristeen way badan yihiin ragga saxaabada ahaa ee ummaddan wax weyn u taray ama taabiciinta ah ee ka dambeeyey iyaga oo da-dooda marka la inoo sheego aynaan aada u qeybsanayn oo hadda dadka maanta da-daa jira aan wax weyn lagu hadlaysan nabigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu maka u dhiibay fatxi maka markii magaaladaas barakaysan la furtay cataab ibni asiidin athaqafi oo macruuf aho la yaqaan ahlu siyarku waxay sheegeen ninkaa da-diisu inay xilligaa ahayd lix iyo toban sano qaarkoodna kow iyo labaatan sanoay ku sheegeen waxaan malaynayaa badankiinu da'daa waa jirtaan ama waa ka weyntihiin meesha loo dhiibay maka weeye qofka u dhiibayna nabi moxamed weeye sala allahu alayh waalihi wasalam yacni inuu nin xilkaa istaahila oo ku filan yahay ummadda inuu hogaamiyo xilkeeda ka soo bixi karaa baa loogu dhiibay isna saasuu aragtidiisa iyo qanaacadiisu saasay ahayd inuu wax weyn ummadda u qaban karo rusushii iyo sufaradii uu nabigu dirayay sala allahu alayh waalihi wasalam dhallinyaray ahay muscab ibni cumayr radia allahu canhu oo dadka madiina islaamka soo galay qabla alhijra ilaahay idankiisa ka sakow sabab u ahaa oo ragga a aragteenee jibaasha camaaliqada sacd ibnu mucaad iyo usayd ibnu xudayr iyo ilaahay uu ku sababay inay isagu inay islaamaan isaga uu ku sababay sideed iyo toban sano jir maalintii nabigu hawshaa u diray sala allahu alayh waali wasalam ee lagu aaminay xilka ah inuu meeshii loo hijroon lahaa tamkiiniyo islaamnimada dhul jaahiliyaa qabiilka degan uusan qabiilkiisii ahayn waxa uu faafinayo uu keligii ku yahay waa lagu aaminay isna waa ka soo baxay da-da uu jiray intaasay ahayd sideed iyo toban sano jiray sidoo kale nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam ciidankii uu u diray isagoo ka jawaabaya raggii mucto lagu laayay ciidankii uu diray ee inay la soo diraan ruumka uu u diyaariyey nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam intii uu noolaa fii aakhiri xayaatihi wuxuu u dhiibay usaamata bni zayd ibni xaarisa radia allahu canhumaa oo sideed iyo toban sano isaguna jiray uu u dhiibay ciidanka loo dhiibay waxaa ku jiray kibaar saxaaba cumar iyo baa ku jira wax loogu dhiibayeyna marka wiil yar oo aan xilqaad ahayn inuu yahay ma ahayn waxay ahayd inuu yahay nin weyn oo ummado iska celin kara iska daa dhowr qof iyo wixii la mid eh ruum dagaaladeedii baa loo dirayey jillata saxaaba iyo raggii waaweynaana isagaa hogaaminayey waana lagu kalsoona waagii dambe ee uu cumar ku tala bixiyey radia allahu canhu in laga wareejiyo oo rag kale hawshaa loo dhiibana abubakr radia allahu canhu wuxuu yihi markii uu nabigu dhintay ama ciidankii meel kale loo jiheeyo wuxuu yihi walle inaan anigu waxa weeye furaynin calan nabigu guntay sala allahu alayh waali wasalam sidiisa ha u socdo ciidanku hadduuna gurin iyada oo madiine iyo cabsi badani jirtay xilligaa mucaad ibni jabal radia allahu canhu oo fuqahadii saxaabada ka mid ahaa ood wada taqaanaan nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yaman u diray isaga oo jira sagaal iyo toban sano waxaad aragteen buu marka dhulkaas wax weyn ka qabtay oo ka islaaxiyey cali baa la diray laftiisu radia allahu canhu oo aan intaa wax kuman dhaamin hadduuna kaba da-yarayn xiliyadaas wahaaka sidaasay ahaayeen dadkii saxaabada ahaa radia allahu canhu dadkii ka dambeeyey ee ummaddan majdigeeda iyo sharafteeda iyo taariikhdeeda sameeyeyna badankoodu aynigaasay ahaayeen ilaa nabi moxamed sala allahu alayh waali wasalam oo ugu weynaa ama dadkii ugu weynaa ka mid ahaa markii risaalada lagu soo dejiyey aa taqaanaan da-diisu inaysan afartan ka weynin waxa kale badankoodu waa u kasii yaraayeen labaatan shan iyo toban toddobiyo toban siddeed iyo toban sagaal iyo toban intaasay ahayn taabiciintii ragga macruufka ee xiliyadoodii la yaqaano ama aan idhaahde xilligii dowladdii bani umaya waxa weyn soo hoyey ee dhulkaa hadday sindi iyo waagaa la odhan jiray ee bakistan iyo khuraasaan badankeed iyo furtay raggii ciidankaa hogaamiyey wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo maxamed ibn qasim ibn moxamed atharqafi raximah llahu tacaala oo la sheegay inuu toddobiyo toban sano jir qaada aljuyuusha lisabci casharata xijatin yaa qurba dalika su'dadan min mawlidi ninkii ammaanayay wuxuu yihi wuxuu ciidamada hogaamiyey ninkaasu toddobiyo toban sano isagoo jira isu dhowaa goorta uu madax noqday iyo sayid iyo nin qaa'ida iyo waxa weeye dhalashadiisii isu dhaweyna dadkaasaynu isku muqaaranaynaynaa oo isbarbar dhigaynaa ama aan idin barbar dhigaynaa marka aan leenahay dhallinyaradii haddaad tihiin hanku intii waa ka yarya hanmegu sidii ma ah markaan leenahay dadkaas ayaan barbar dhigaynaa dadka ayaa qudwo inoo ah dadkaasaynu ku dayanayna dadkaas waxaa hamigoodu ahaa marka adduun la joogana inay diintan tamkiiniyaan oo ciso u yeelaan oo sharaf oo ummadoodu meel gaadho aakharana haddee manaasil waaweyn bay tiigsanayeen alla agtiisa iyo jannada iyo manaasil waaweyn bay tiigsanayeen oo u socdeen dad wax yar wax yar gooya oo calooshooda hugood ku filan tahay ama mare ay xidhaan ay deeqdo ma ayna ahayn iyagoo mari ay wataan ay jehjehan yihiin ayaa ankoodu halkaa joogay ridwaanullaahi calayhim waraxima allahu ljamiic laakiin marka runtii maanta dhallinyaradeedna la eego walow dad badan oo runtii ummaddu bacdallaahi aal badan ay ku xidhi karto ay jiraan laakiin sida badan wiilal iyo gabdhaba hamigii waxaa lagu soo koobay maxaa la cunaa maxaa la cabaa labiska iyo maryaha iyo wixii la mid ah ayaa lagu soo koobay ashyaa aan wax weyn ahayn ayaa qiimo loo yahay qofku wuxuu hanka u weyna waxbaarsan yahay waxa weeye suu marada sidaa u ay u gato suu mobaylka sidaa u ay u helo iyo wixii la mid hami intaa ka badanba kuma jiro waxaad moodaa inuu qofkii aaminsan yahay shaksiyadiisu inayna kaamil noqonayn waxyaalahaas uu ku hamiyayo ee leebsakiirka ilaa u helo halkaanu arkayno alimaam shaafici raximah llahu tacaala qof kasta oo maanta aqoon iyo macrifo iyo qiimo wax le ka hadla magaciisa inuu xuso ay tahay waxaa lagu sheegay fii taraajimihi inuu isaga oo aada u raf ah oo dhar jeexjeexa oo totacbaana inuu nin rayslaa u yimid oo uu yihi timaha iga jirto safarkayi markaasaa rayslihii baaba kuursan wahayba oo yani waxa weeye wuxuu u arkay inaan muhiim saa usi ahayn iyaga oo lagaba yaabo kuwaa dintaa jalabatooda iyo bulshada kala sii xaqirto ayuu isagiina sii xaqiray markaasa waxaa la sheegay inuu arrintaa ka gabiyey oo uu yidhi walaa yadurru sayfa ikhlaaku gimdihi idaa kaana cabdan ana wajahtahu fara seeftu wax dhiba kuma haysa buu yidhi in dalkeedu jeexjeexay mar haddii meeshii lagu dhuftaba ay kala goynayso ma macnay leedahay dalkaa jeexjeexan ma dhib buu leeyahay ninka ragga iyo qofka waxtarkiilasaa wey ama mara xun ha wato ama mara fiican ha wato qofku qiimaha uu leeyahay waa shaksiyadiisa ee maryaha uu sitana ma aha qaabka uu timaha ufeedhayna ma aha waxa uu ismarmariyeyna ma aha qofku qiimaha shaksiga ee uu leeyahay unbuu leeyahay ama maradiisu ha dhalaaleyso ama ha madoobaata ama sayrata ah marka hamigii markii intaa lagu soo ururiyey hadee waa waxay ila tahay in la iska ogaan karo inaynu iska habsaano oo dadkeenu ayna meel lagu socon oo meel walbo aynu joogno wax inaga nusqaamo mooye inaan waxba inoo soo kordhaynin waxaa u sababa de dee waxaadan u socon maba gaadhinba aakhariga adduunba meelaadan u socon gaadhiba mayse laakiin markii hamigeedii kugu jiro oo aada hankeedii xambaarsan tahay aakhariga adduunba meeshaad u socoto inaad gaadhay u badanta sunanta kownku sidaasay u dhiganta iraada iyo rabitaan bay dadku u baahan yihiin waxa ay rabaan inay gaadhaan marka nuqsaantaas runtii waa ay jirtaa aada baynu u dareensannahay sida dadkeennii ama dhallinyarada u fakarayso ama hamiga ku jira inuu yahay midaan wax ku or ahayn ama ugu yaraan kii la rabay aan ahayn ee arrin muuqata way marka waxaynu u baaqaynaa oo u yeedhaynaa in bal dib loo ratiba ahdaafta dhallinyaradu inay ahdaafta ay nolosha ka leeyihiin dib u ratibaan oo dib laysugu celiyo oo qofku ahdaafta nolosha uu ka leeyahay ka dhigo ahdaaf qiima leh oo wax ku or waxaa la yidhaahdaa looma noolaado si aad wax u cunto sidaa looma noolaado laakiin waxaa wax loo cunaa si aad u noolaato oo danahaagii kala deeta markaa u qabsatay laakiin hamigaada aad u nooshahay hadduu noqdo waxa aada cunayso iyo waxaad cabayso intaa hadduu noqdo ee waa kaailaadka xayawaaniga ah ahdaaftoodii xoolaha iyo lo-da iyobay ahdaaftaasi ku fiicanta laakiin dadka kale ee basharka ah ilaahay karaameeyey ee weliba islaamnimada iyo iimaanku u dheeryahay sidaas si kaan weyn inay u fakeraan baa loo baahanya ina allaha tacaala yuxibu macaali lumuur wayakrahu sifsaafaha nabiga sidaasaa laga wariyay sala allahu alayh ali wasalam inuu yidhi ilaahay wuxuu jecel yahay arrimaha sarsare kuwa hooseeyana waa neceb ilaahay subxaana wa tacaala walidalika nabigu sala allahu alayh ali wasalam markuu ina ishaabiyey baryada ilahay saynu ilaahay u qaryayno wuxuu yihi idaa sa'altum allaha fas'aluuhu lfirdows fainahu acla ljannati waabsaruha ilaahay xataad wax weydiisanaysaan jannada magacaale weydiista maxaa yeelay ayadaa u sarraysa xataa ilaahay markaad baryaysa waxaa u sarraysa inaad weydiisato maxaa wax yar oo soke aad ku daalaysaa markaad juhdi bixinaysid juhdigaaga wax weyn ku bixi waxa waxay yidhaahdeen waidaa waamarta fii sharafin maruumin falaa tamnac bima duuna nujuum ya wax sharaf ahoo loo halgamo haddii aad ku muqaamarayso xidigaha ka sokaa ku qadan markaa waxaynu u baahan nahay bal in dib loo sasafgareeyo oo dib loo habeeyo ahdaafta aynu nolosha ka leedahay iyo waxa aan tiigsanayno iyo waxa aan rabnay inaan gaadhno aakhare maxaan rabnaa inaan gaadhno xagee rabnaa inaan tagno adduunka maxaan rabnaa inaan ku noolaano see rabnaa inaan waxyeelno waa in ahdaaftaas dib loo ratibo oo waxa weeyaan dadku ay iskala weynaadaan waxyaabaha rakiiska aan qiimaha weyn lahayn waxaa kale oo iyadana aan jeclahay inaan soo qaado mushkilad kale oo mashaakilka dhalinyarada runtii casrigan ah haysta mushkiladaasi waxa weeye waa mushkilat taqliid waxa weeyaan in dhalinyaradii islaamku la rabay inay noqdaan washaabun nasha'a fii cibaadati rabbi qof rag iyo dumar kuu yahayba ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray oo aakharo harhka ilaahay la hadhiyo markaan harh kala jirin halkii laga rabay inuu qof shaksiyad mutamayiz ah oo naftiisa ku kalsoon yahay qofka mu'minka rag iyo dumar ku yahayba waxaa dhacday dhallinyaradeenii inaysan huuyadooda iyo shaksiyadooda iyo naftooda ku kalsoonayn oo ay qallidanayaan oo isku dayayaan inay isu ekaysiiyaan dadaan qiimaysnayn oo nolol ahaana aada u qiimaya ilaahay agtiisana ka qiimaya oo gaaladii ah gabdhihii kuwa badan waxay isu ekaysiinayaan gabdhihii gaalada ahaa oo aan wax lagaga daydo oo qiima ahayn runtii wiilashii iyaguna sidaasoo kale dad aada u qiimaya oo gaaladii ah bay iyagiina isu ekaysiinayaan kuwa nujuumta lagu sheegay aflaamta laga eegto kuwa kubadaha ciyaaray oo mid walba haddii siiradiisa la isku dayo ama taariikh nololeedkiisa haddii hadladhoo ha laga hadlo aynu u malayn lahay qofkaasi in xooluhu ka fiican yihiin xayawaanku inay ka fiican yihin marka dhab ahaan suu yahay suu u fakaraya iyo suu u nool yahay ee la ogaado waxaa unbay dadkii dhalinyaradii wax moodayaan oo magacyadoodii ay dhar ay ku quran yihiin qaadanayaan oo qaliilanayaan say tibaha u samaysanayaan say dharka u qaadanayaan waxa weeye wixii bay kaga dayanayaan qofka muslimkana waxaa laga rabay inuu shaksiyad mutamayis a leeyahay oo ka soocan yahay dadka asxaabuljaxiimka ee naarka u socdaa inuu ka soocan yahay walidalika baa nabigu sala allahu alayh waali wasalam in badan uu ka hadlay khaalifu lyahuuda walnasaara sala allahu alayh waali wasalam nabigu in badan ayuu ka hadlay yuhuudda iyo nasaarada in la khilaafo maxaa yeelay waa dad lumay oo meel xun u socda marka inaad dadkaa ku darmatid oo raadid lama ogola nabiguna waa ka digay sala allahu alayh waali wasalam man tashabaha biqawmin fahuwa minhum qofkii dad isu ekaysiiya iyagu ka mid dadkaadu dalaalka haddaa isu ekaysiisid asxaabuljaxiimka iyo dadka abnaarka haddaa isu ekaysiisid adoo ilaahay qiima kuu yeelay la nooc baad noqonaysa iyagaad kamid noqonaysa marka runtii arrinkaasi arrin qabta ma aha dhalinyarada muslimiinta rag iyo dumar ka yihiinba inay isu ekaysiiyaan kuwa welibana waxaa laga yaabaa hadda inaan aada loo dareemayn sarwaallo yaroo ku dhegdhegan oo foolxu dhalinyaradu markay qabta waxa laga inaan aada loo loo dareemin markuu midi madaxa saa u fiiqo kuna xaggaa u fiiqo gabdhihii marya aan munaasib u ahayn qof dumar oo qiimo leh ay qaadanayaan inaan hadda waxaa laga yaabaa inaan hadda weli mushkilad weyn loo arag laakiin halka ay ku socoto waxay noqon doontaa wax aada u foolxu oo dadka la qallidanayo say u noolyihiin haddaad aragtaan qof caqli leh sidooda uma ekaade waxaad arkaysaa nin weyn oo bishinihiisaas oo dhan birogeliyey biro ay ka lubushaan waad arkaysaa oo sanka sidii dibi weynaaday biri ka lubanta oo dhagaha ay ka lubanta kuwa qaarkood xuduntayba iska gelinayaan kuwa carabkay iska lubeen biro dadka sidaas caqligood u yahay qof bani aadam oo ilaahay caqli geliyey inuu qallito ama sidooda yeelo ama u hab ekaado foolxumo weyn wey runtii bal maxaa caqli oo ku jira in qofku uu carabkiisa bir ka lugo oo weliba lacagi kaga baxo intuu dhakhtar u tago oo ber soo iibsado buu carabka iska lunaya sidaa weeye dadka marka ee dhalinyarada la leeyahay rag iyo dumarba war dadka noocaasihi ma mudna inaad u ekaataan iska daay waa dad aada u liita oo say u noolaadaan aan garanayn oo aan risaalo haysan si taynu inagu haysan oo kale oo aan diin ku filan oo qiimala haysan oo maalin walba wixii uu markaa kusoo dhaca oo ay qof kale ku arkaan iska yaha inagu marka dad aan huuyad lahayn ma nihin qof si u ekaa u ekaan lahaa la ma nihin inagu saynu u ekaan lahayn sharcigeena cadidaya qud waynu leedahay iyo ciidan kaga dayno nabi maxamed iyo sala allahu alayh ali wasalam saxaabadiisii iyo siaad u eg tahay maadan garan wahay gar maaha marka inaad tviyada ka fiirfiirsitaad u ekaan lahay oo markaad aragto mid fooda saa u dheereeyay ama xagga kale u dheereeyey adeelay kaa saaba aniga kaasaa noqonaya gabdhuhu markay arkaan kuwa si qaab daran iska dhigay inay kuwaasi cajabiyaan oo ihahda noocaasaan iska raacaya lama baahna sidaa waxaa tahay qof shaksiyad leh oo qiimo leh saad u eg tahay waa taqaan mu'min baa tahay مؤمن قدوة ليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يدعو إجابة الله واليوم الآخر بل كور قف أي كف الله إلى النبي محمد وأكاد صلى الله عليه وآله وسلم ودون يغير أكاد قال أما قالت حقيرة بعد ميت وأن استجيسان أقوم قالوا إني استجيسان زهمة أنا مسخولة والله هذا كشان كلمة يسميها لا أقول إسلام تماما بيهنيس dadka sidaa ay wax lagaga daydo oo qiimo a ma laha dhalinyarada marka waxaa loo baahan yahay awhaamtaas iyo dadkan mediaha lagu buunbuuniyey iyo hebel baa najmiya iyo kaasaa nooca waxaa inay ka weynaadaan nujuumta kubadda kuwa ee laga yaabo dhalinyarada inay qiimo badan hadda la leeyihiin mid kamid ah la iga sheekeeyo ingiriis waxaa ii sheegay suxufta lagu soo daabaco dadka qaaqaawan isaga iyo naagtiisaba igu soo daabacay oo lacag la siiyo la yihi intaanu idin sawirno idinkoo qaawan ayaanu markaa faafinayna waa mid ingiriis oo kuwa ugu caansan magacyada gaalada aada uma qabto waxa weeyaan dadka sidaas ah inaad wararkooda la taabaco ama inay qiimo leeyihiin laga soo qaado qofka xaqiirnimadiisa ay ka gaadhayso isaga iyo xaaskiisa in jaraa-idku sawiraan oo faafiyaan muqaabil mabaaliq maaley oo karaamadiisa iibsanaya oo aan wax qiimo a noloshu aan ku lahayn inay dadku magacyadooda ku kadsoomaan oo wax qiimale moodaan runtii waa waxaan dhalinyarada qabanin weeye rag iyo dumarba waxaynu leenahay marka aan fahamno qudwada iyo cidda aan higsanayno dadka aan waxay hamigay xambaarsanayn la rabo inaan qaadno dadka la rabo say u ekaayeen inaan u ekaano say u fakarayeen inaan u fakaro meeshay u socdeen inaan u soconno waa dadkii jannada u socday weeye nabi maxamed hogaaminayay sala allahu alayh waali wasalam asxaabu ljaxiimka iyo dadka meelaha xun u socda ee qashinka ah waxaa loo baahayay qofka mu'minkii inuu iskala weyn oo cizo leeyahay walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin qofka mu'minkii cizuu leeyahay dadka noocaasi xaqiirinta ah inuu u ekaado ama ay qiimo la leeyihiin ma mudna arrinkaas waxay la tahay isaga arrintii madaahirtiisa iyo suuda bulshada dhalinyarada dhexdeeda ku yahay iyo waa idinkaa iga badiyo idinka sheekeyn maayo laakiin waxaanu jeclahay inaan tilmaamo qofka muminka ahi shaksiyadiisa iyo karaamadiisa iyo tamayuskiisa inuu ilaaliyo in loo baahan yahay iyo hooyadiisa iyo islaamnimadiisa mushkiladaha dhalinyarada casrigan joogta runtii haysata ee hamiga sidii la rabay aan ahayn oo sababay waxaa ka mid a inay dhalinyaradii iska caashacday qurbaha inay u baxay ikhtiraab waddankooda inay ka cararaan rag iyo dumarba fi-ada dhalinyaradu walow aysan jirin ixsaanaad daqiiqa ah oo hadda la ictimaadi karo waa dadka ugu badan ee daxyada u ah safarada muqaamarada ee noocaas ee badaha ku dhimanaya ee saxarayaasha ku dhimanaya kuwii aan ku dhimaninna ay dismoral yihiin oo mooral ahaan ayna u noolayn oo cuduradan qalaad ee hadda dadkeenu u bixiyeen maxaa la dhaha boofis boofis ay qabaan oo kii aada uraysato aada soodhanaysid ma miyir qabo waxa weeye hamiga waxaasi ku haya suu muqaamarada noocaas ay waddankiisa kaga tegaya u geli lahaa ila majhuul si ugu safro yani meel wax uga horeeya uusa garanayn iyo waxa ay tahay iyo meesha maxaa uga horeeya iyo danta uu ka leeyahay maxay tahay xataa uusan garanayn inay dadkii dhalinyarada ahaa hamigoodii sidaa in badan noqday oo tacliintii ay uga tegayaan oo noloshii kale ay ka shaqaysan lahaayeen ee ay tabcan lahaayeen uga tegayaan oo bulshadoodii waxay u taray lahaayeen ay u bayrhinayaan waa mushkilad weyn runtii dadku inay iska jecestaan bani aadamku dhulkoodu nin walba jecel qof walba gurigiisu jecel iyo meeshii uu ku dhashay iyo meesha aabihii iyo waalidkii iyo qaraabadii iyo hooyadii joogaan iyo aynigii iyo asxaabtiisii uu jecel yahay bani aadamka aswiyada ah fikirkoodu sacdaya isaab oo qofka danbaa ku kallifta wadankiisa inuu ka tago oo wadan kala tago oo hadduu kasoo danaystana inuu kasoo noqdo sidaasa aa bani aadamku iyo gaal iyo islaam laakiin aafadan ah qofku inuu shaksiyadiisii la-yahay ilaa uu carro gaala u haajiro oo aan wax u suuroobaya jirin waxba inuusan baran karin waxba inuusan qabsan karin inuusan horumar samayn karin ilaa uu carro gaala tago waa hami munxarif runtii oo dhalinyaradii ay daxiyo u noqdeen wasaa-ilkaa warbaahintaa la fiirsadaa sawiro dad midiyaha yaqaana ay intiqaac ku sameeyeen oo xuleen baa laga tusaa yurub iyo maraykan meelo cag cagaaran iyo daaro oogaa iska macquula iyo waxaasaa la tusayaa shicaaraad baraaqa baa la sheegayaa nolosha u fiican dunida iyo caalamka koowaad inay halkaa tahay baa qofka loo sheegayay wuxuu isleeyahay marka halkaasay nolosha u fiican ay taallaayo waa inaad tagtaa laakiin xaqiiqadu sidaa way ka duwantay nolosha u fiicnayd halkaa ma taa habeen dhaweyd baan dhalinyaro kaloo halkan joogtay sheekh maxamed macalin igu yihi waxoogaa uga waran waxaa saddex way ka hor meelahaasaan u malanaya waa socdaal yurta oo dacwa soo maranka iyo cimilo ahaan waxay lacagahooda ku bixiyaan dadka deegaamada degana iyagu ku dhashay ee caddaanka ahi lacago badan waxay ku bixiyaan si ay meel qoraxda u aadaan cimilo ahaan barafkiibaa meel laga maro lahay noloshiibaa ku celiyan qorax bay soo doontaan sanad walba kii lacag waayo oo dee meel u dhafo waayo mooye cimil ahaan dhulkaasay ku noolyihiin dhul masaadirtiisu ay aada u maxduud tahay buuli qaalibkooda saddex bilood baa wax laga beertaa waxaa la beertaa qamadi iyo baradho iyobaa la beertaa faakihada iyo khudaarta taalla dhammaanteed ama aqlabiyadeed waxaa laga qaadaa dhulalka kubaylaha ee caalam islaami u badayay baa laga qaadaa waxa weeye wax leh masaadir petroliya wadamo aada u kooban baa jira waddamada reer galbeedka norway iyo maraykanka meelo kamida iyo waxyaale aada u kooban baa baa jira waxaa ilaahay uu muslimiinta dhulka ay degan yihiin hanti geliyey oo sarawaad buuxaan xataa kalluunkaa madaxa iska buuxa ma wada haystaan wadamo norway iyo wadamo tirsan baa laga yaabaa inay kaluun ahaan fiican yihiin sida la sheego cimil ahaan saas weeye masaadirta ay haystaan saas dirta xataa ku taalla inaga wada kala nooca ah aad arkaysa halkaa intaasoo geedoo kala jadaad ku arkaysa saddex afar geed waxaan ka badnayn baa gedigooda ku yaala oo waa qaloobo dhirtu kama wada bixi karto noocyo mucayana oo aad kooban baa ku yaala tashkiiladan waasica ah inagu kaymo intaasoo kala nooca aa ku arkaysa male wax isku wada mid oo koobiga wey marka qaalibkoodu waxa ay ku nool yihiin ee masaadirta hadda dakligoodu ka imanayo waa un tasniica iyo washalaynta un mooyaane wax waddankoodii ay ka helayaan oo ugu jiro oo ay kala soo baxayaan ma badno halka qofka caalamul islaami jooga dhinacu eegaba noloshiisu ay saarantahay waa hawadan hadda inaad badasho waxay kaaga baxayso isagu laakiin kuma noolaan kara gurigiisii haddii aysan lacag badan khasirin oo waxa weeye biyo kulul iyo kuwii guriga kululeynaya iyo wixii lamida haddayna lahayn adiga laakiin wax way ku kallifi mayso cimilada gobollada qaar baa laga yaaba haddaynaynaa kala duduwayn laakiin sida caamka munaaqa guud marka laga hadlayo meel walboo qofku uu u dhaqaaqo u damco inuu nolol ka abuuro waa u sahlanta lamaba kale loo dhulki daa badda aragtid daa beerasanaysanaysid daa wax kale ku dhaqaaqaysid wax kuu sahlan laakiin iyagu sidaa waxay dadku moodayaan meesha haddii la tago in lacag laga dhalgayo oo shaqooyin iyo adduun iyo bah iyo wax badan bay bay u haystaan laakiin xaqiiqaduna sidaa maaha dadka halkan idinkaga taga ee xagga aan u gurmanaya ee intaad aragteen dhib maraya haddayba shaqo helaan waxay ka shaqeeyaan kuwii halkan ay quursanayeen ay diidanaayeen bay ka shaqeeyaan marka sow lama dhihi jirin ninkii geel jiro ahaay oo qawsaar ahaay oo geelu raaci jiray ka tago oo geel kale u taga wuxuu soo kororsaday hashan magaceed sow sidaa maa yani wax kala miyaa usoo koray shaqadii halkan ay ku diidayeen oo tan dee carro islaam bayba ahayde mid gaala ah bay u tageen musqulaha hadda miyaa idinku yeelaysaan inaad xaadhaan oo nadiifisaan halkaas waxa ugu badan ee laga shaqaynayo intaas wadooyinka in la fiiqo miyaa hadda yeelaysa soo wadooyinkeeni sicimka iyo lamariye kuwaasay qabanayaan tagsiila haddama noqon lahayde raggiina jaamiciyiinta miyaad noqonaysaa iyo kuwa baska wada iyo shaqooyinka ugu muhiimsan ee soomaalida ay qabatay ugu muctaramsan waa kuwa ka diiwaan gashan shaqooyinka ugu hooseeya inay yihiin oo halkan markay joogaan dadka dhoofiya ayna yeeleen xamaal hadda kuweebaa dekada intuu tago xamaal ku shaqaysanaya isagoo aqoon-yahan oo jaamici ayaa yeelaysa keebaa noqonaya waardiye inuu guryaha gaalada iyo ayda u ilaaliyo kee yeelay gurigaagaba waardiye kama qabsanaysa sooma budh inta lagu dhiibaad gaalada guryaha hor istaagaysa qaar baa ayda la sudhaya ayda subermarketyada iyo dadka wata ay soo qaateen ayaa ta la hor istaajiya subermarketka meelo xadhka ahoo ayda laga suraa loo samaynaya xaqaa'iqda noocaasa inaa ogaataan baa u baahantihi meesha marka dadku ay ku yaacayaan soo inay haddana kasoo yaacayaan maydaan arag ay joogi kari laayihiin waa dhici kartaa dee inay dadka u ammaanaan oo waa fiican tahay yidhaahdaan laakiin hadday fiican tahay iyagaa joogi lahaa oo carruurtooda udaysan lahaa kii kari waayey lacagu kusoo noqdo o carruurta kusoo rarta mooyaane kii kari kara u kasoo cararaya maxaa yeele wax la joogi kara maaha so wax wada cudurro laga wada qaaday oo amraad wada nafsi oo badan maydaan ku arag dismoral bay dadkii ku noqdeen qofkii waa dabaqad hooseeya oo liidan oo waxa weeye madow iyo wixii lamida oo isaga iyo kuwa kale ee waaniga aan dan laga lahayn wax faraa aysan nimanka agtooda ka lahayn waa dad loo baahan yahay shaqooyinkaa hoose inay dadka uqabtaan soo hadda inaga oramada iyo markay inoo yimaadaan shaqooyinka hoose ee dadka halkan jooga aysan rabin inooma qabtaan shaqada qofka tahriiba halkaa uga banaan intaa way shahaadadu raba hadduu hawato hadduu dhakhtar wato waardiye unbaa u banaan maxaa yeele dhakhtarkii waa la haystaa looma baahan waxaas marka in ay dadku juhdigoodii maskaxeed geliyaan oo koodii maalgeliyaan oo waktigoodii geliyaan oo aqoontoodii u dayacaan wax mudan ma ah oo hamigii kale ee uu qofku isaguna naftiisa wax ku tari lahaa ummadiisana wax ku tari lahaa inuu socdaalka cadaabeed ee noocaasa uu ku khasiro wax aada iyo aada foolxuno liitawo marka mushkiladaasna runtii dhalinyaradu inay ka caafimaado oo waxa weeye dhalinyarada rag iyo dumarba laga shaqeeyo wacyiga noocaasee guracan sidii looga saari lahaa dhalinyarada oo ay ugu foofi lahaayeen oo maskaxdooda ugu maaxin lahaayeen dhulkooda say wax uga qaban lahaayeen oo u wanaajisan lahaayeen oo ummadooda ugu horumarin lahaayeen oo diintooda wax ugu qaban lahaayeen in sidaa loo dhiga wey fakarka iyo wacyiga masalada kale ee aan iyadana jeclahay inaan xuso mashaakilka dhalinyarada iyadana waxaa ka mid a wax dee dool ah oo laftiisu inooga yimid dhaqamada doolka oo warbaahintu inoo soo doolisay oo dhalinyaradii rag iyo dumarba waxa weeyaan dhib aan yarayn ku haya innagu haddee waxaynu naqaanay markaynu mujtamac muslima nahay rag iyo dumarba qofku markuu guur gaadho inuu reer dhista ku talagalo inuu u hawlgalo sidii uu reer u samaysan lahaa wiilkii reerkii gabadha dhalay inuu ka doonto oo guri muxtarama la geeyo gabadhii oo sidaa noole ku aboorantaan ah laakiin dhaqamadan doorkii waxay inoo keeneen falsafado muqadimaad ama hordhac u ah faaxishad iyo radiilad iyo inay cafaafka iyo dhowrsoonaantu lunto muqadimaad u ah ama ficlanba dariica iyo muqadimada maehe cayn caynaha ah cayn alfaaxisha ah waxaa la keenay wax la yidhaahdo jacayl oo anigu aan ku sheegi karo inuu yahay wahm yani wax ismoodsiisa oo aan sax ahayn maxaa yeele marka la leeyahay wiil iyo gabadh aan guur isu geyn baa isjecel waa wahm ay weheliso akhlaaq xum iyo dhaqan fool xun ay weheliso iyo sharaf xun ay weheliso waa wahmiyo gabdhaha weliba inaan sirtaa uqishna waa tahay ninna qof dumara oo uu rabo inay caruurtiisa hadhow hooye u noqoto sheeko berleyda moobeylada la isugu sheega iyo kulama shaqaysto sidaa awadeed waa iska wah nin dhoodaan la yidhaahdo jacburka iyo ka hadla jacburkiisa ma maqasheen wuxuu yihi waxba lama jeclaanina gabdhaha waa la sirayahay waxba lama jeclaanina gabdhaha waa la sirayahay yani waxa waa jacayl iyo huhaadaa la dhurayo oo waxaan saliyaad raadtoona lahayn jacaylku yuu ka dhex abuurmaa wuxuu ka dhex abuurmaa dad guri wada dhistay oo reer noqday oo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan isku bartay oo sidaa isku aaminay laakiin dad meelahaasun iska arkay oo qofkan wiilkan ama gabadha wuxuu galay wuxuu gudaa midna uusan warkaani meeluu ka yimid been iyo run wuxuu sheegi uusan ogeyn ma run bay idinla tahay inay dhahaan waa isjecel yihiin warkaas hadda dadku markay saaxiibo noqdaan ninkan haddaanu maanta isasalaano inaan si fiican isu dhexgalno oo isjeclaano miyay ka dhalanaysa soo inaan muddo isbarano xataayoo wax wanaag oo khayr oo aan isku baranay ay jiraan kadib uun soo saaxiib laguma noqdo ma suurtagal baa marka weliya gabadh ba hadday is arkaan inay isjeclaadaan laa yuk waxa weeyaan waa awhaam marka awhaam dhaqamada kale inooga timid weeyaan kamana duwana runtii haddaynu si dhaba u eegno maylka ama labada jinsi isu jiidanka isu jiidan mayaane khariisiga wax dhaafsiisan maca sidaa aawadeed waxyaabaha jacaylka lagu sheegee noocaasa nihaayadooda waxay noqdaan faaxisha maxaa yeelay ishbaaca hadihi raqba keliya buu ahaa hadafkiisu kama duwana qof hadda intuu hudheelada magaalada dhex maray meeshii sanuunad yari kasoo urtaba sanka la raacaya kama duwana markuu gaajaysanya haddaad gaajaysan tahay soo saama shida aad ku gadataba adoo aan haysan ayay iska soo kaajiidanaysaa soo saama noocaasoo kaleeta wey yani waa wax hawaawia oo khayaala oo hwaa ay waxba ka jiri waxaa marka dhalinyarada inay wakti ka qaado looma baahno ninka ragga ah waxaa la doonayaa cumrigiisa iyo waktigiisa suu shaksiyadiisa udhisilaa inuu geliyo maalintuu guur la gudboonaadana inuu gabadh u munaasiba guursado gabadhuna sidaasoo kale way waxaa la gudboon inay nolosheeda say u dhisi lahayd ee aqoon u kasban lahayd ka shaqayso maalintii wiil u munaasib yimaadana inay guursato laakiin sheeko berleyda smsyada mobaylada emailada iyo cantarabaqashka noocaas oo kaleeta ah dadka muxtaramiinta ah ee qiimaha le shaqadoodii ma ah wiilal iyo gabdhaba marka waxaa loo baahanya waxaa noocaasi awhaamtaa inaan lagu lukucin dhaqan jirana ma aha wax qiimo kasoo socdana ma aha waa wax meel daran u socda meel darana ku dhamaada waxa sidaas oo kalea waxaan u malaynayaa wiilal iyo gabdhaba waa dadkii ama waxatii shareecada baranayay ama diinta horey usoo bartay cilaaqada rag iyo dumar dhex mari karta waa cilaaqa sharciya hadday ajaanib kale yihiin guurunbaa isu keena wixii intaa ka shisheeya waa xaddhaaf iyo xadgudub weeyaan haddii aan sida sharcigu waxaan u xadeeyey la yeelina meel daran unbaa loo socda gabdhihii baa mustaqbalkoodii ku lumayaa wiilashii baa qiimahoodii iyo mustaqbalkoodii ku lumayaa arinkaa marka waxaa la doonayaa runtii in dhalinyarada laga wacyigeliyo idinkuna aada iska wacyigelisaan oo waxa weeyaan la ilaaliyo sharafta iyo shariicadii iyo diintii iyo qiimihii iyo karaamadii iyo fadiiladii iyo dhowrsanaantii bulshada in aada iyo aada loo ilaaliyo weeye oo afxumada iyo dhaqamadan aan munaasibka ahayn ee gaalada inooga yimid in laga digtoonaadaa la doonaya dadka waxaa ku shaqaystee gaalada ahi dad rag iyo dumar la kala leeyahay ma waa dad xoolaha waa iska foofay inagu laakiin noocaa ma nihin waxaynu nahay dad qiimo leh waxaynu nahay dad acizaah waxaynu nahay ahlu iimaan sidii la inoogu talagalay unbay nolosheenu sax ku noqon kartaa haddii kale xayawaanka sidiisa unbaynu nimankaasoo kaleeto gaalaad baynu noqonaynaa dugaagga ah masalada kale ee aan runtii jeclay iyadana waxaa weeye in la xuso dhalinyarada bataala ama shaqa la-aan ayaa la sheegaa markii laga hadlayo dhalinyaradii ragga ahaa guursan maayaan oo waxa weeye horusocod ma wadaan waxaa lagu cileeyaa dhalinyaradii shaqo ma haysato oo shaqo la heli maayo oo markaa dadkii wax soo saar male oo noloshoodii ma maarayn karaan oo ninkii isagoo nin weyn oo da-diisu ay ahayd inuu reer iska daaya ummad hogaamiyo ayuu waxa weeye hooyadii ay canjeerada ay uu ka qaataa aayar oo waxa weeye uusan hawl kale ku maqnayn waxaa la leeyahay marka shaqa ma jirto anigu waxaan arrintaa u haystaa inay tahay been sidaa ma idinla tahay shaqa la-aan inay jirto loogu malaynaysa ya ma shaqa la-aan baa jirta mise dadkaan rabin inay shaqeeyaan arrintaa yaa yaa kala rajixi kara bal aynu ka niqaashno marka shaqo oo goormuu qofku waayaa waa marka meel allaale meeluu ka shaqeeyo ama miduu kiro iyo ajir ku shaqeeyo ha noqoto ama shaqo isagu uu abuuro ha noqotee markii uu waxbaba waayo soomaa ma idinla tahay wiilal iyo gabdhaba dadkiinan hadda aqoon-yahanka ah xirfadaha aada taqaanaan haddaad shaqo ku raadsataan oo kasoo qaad wax kale iska daa kuwa qur-aanka yaqaana haddii ay dugsi qur-aan sameeyaan soo ma samayn karaan sow dakli kama abuuri karaan aqoon kale oo ay yaqaanaan dadka sooma bari karaan sow ma dhici karto shaqooyin aan waxbaba u baahnayn inaad adiga laftaada shaqaalaba inaadan noqon oo adigu abuurtid sow lama keeni karo ma juhdi weyn bay u baahan tahay badda intaad tagtid inoo muuqata dhowrka kilomitr inoo jirta markaad kubadda agteeda ku ciyaaraysid inaad kalluunka ka soo saartid ma ma juhdi bay u baahantay sow lacag ma joogo kalluunku marka suuqa la geeyo qofkii maalintii hadduu soo saaro laba xaboo kalluuna oo marka la isku celceliyo isku noqonaya saddex kiilo imisay goysaa ya sow dakli uguma filla reerkiisa sow kuma fillaateen haddii uu reer samaysto waxaasoo dhan ba iska dhaaf shaqooyin basiid ah anigu ganacsadamay lakin macluumaad baan idin siinaya si aad uga faa'idaysaan maqaaxisha ah oo caano fiican oo xoolaad lagu sameeyo ninkii magaalada ka sameeya ma u malaynaysaan dhammaantiin inaad ka wada cabbi lahaydeen ma ku aragteense weli magaalada marka wixii la rabaa laga shaqaysan kara shaqo way buuxda waxaynu leenahay dhallinyaradu iyagaan u jeedin inay shaqeeyaan ama nolol abuuraan keliya waxaa maskaxdooda ku jirta inay ku habboonaan lahayd lacag iska socota inay helaan soo sidaa ma aha marka ku xigtana waxa weeye inay ilaa ay yurub ka tagaan inaan waxba u suuroobayna kuwa aaminsan soo saa ma aha laakiin waxaasoo dhami waa waa awhaam iyo akaadiib wey qof aan abuuri karin wuxuu ku noolaado bal ka warrama haddaad iskuulla namuudaji ah hadda magaalo usan soo daarul qur-aan hadda inooma jirto ka warrama haddaad daarulculum idinku samaysaan oo kuwa combyuterka yaqaana iyo kuwa shareecada yaqaana wax u wada munaasiba meesha ay ku dhigaan oo ciyaalka la baro combyuterka oo qur-aanka la baro oo xadiiska la baro oo aada daarulculum meeshaa kasoo saartaan sow ummaddana wax maydaan tarteen daklina idinkuma filaateen waxaynu ujeednaa marka waxaan la isugu sheekeeyey dadku shaqo ma helayaan oo si loo noolaada lama yaqaan waxba kama jiraan nabigu ma maqasheen sala allahu alayh waali wasalam nin inuu u yimid oo wax isii ku yidhi oo dabadeedna ku yihi gurigaagii ku noqo oo waxa alaabkuu taalla bal soo qaad inuu wax keenay ma maqasheen oo deedna yidhi nabigu yaa iga iibsanaya sal l sl oo deedna uu ku yidhi orado intaad faas ku gadato xaabo soo gur oo dabadeedna iib oo deedna ninkii noloshiisii ay halkaa ku toostay sow sidaa ma ahayn wax walba hadda ma xaabaad dhahdaa ma wax shaqo kalaad sheegtaa ma aqoonta aad taqaanaan sida wax loogu abuuri karaa yani ninna shaqo ma waayo gabadhna shaqo waayi mayso wiilna waayi maayo waxaa loo baahan yahay un dadku inay si saxa u fakeraan halkaanu rabnaa kaawo waa in si saxa uu qofku u fakero oo sunantii kownka iyo sunantii shareecada waafaqsan waana inuu isku kalsoonaado qofku oo ilaahay subxana watacaala aaminsan yahay naftiisana iqa ku qabo waxaan filayaa wakti waa waxa weeye aan ku daro mid kale oo dhalinyarada wiilasha u gaara mashaakilka dhalinyaradii haysta waxaa ka mida baa la yidhi diin kubad la yidhaahdo kubad uma haysto kubaddu inay ciyaar tahay waxaan u haystaa inay diimaha dadku aaminsan yihiin ka mid tahay maanta weliba diinta ugu shacbiyada badan ee ugu xamaaska badan weeyaan dadka xajka aada kuwa ka badanse uma xajiyaan meelaha kubadda lagu ciyaarayo ya marka ciyaar maxay tahay markaynu ciyaar ka hadlayno soo caruuruhu intay ciyaaraan uun qofkii ag marasaa isagama agmaro yani ma qadaasay leedahay ma qawaacid bay leedahay ma caqaa'id bay leedahay yani ciyaartu sow shay basiida maaha waxaynu leenahay kubadda maanta jirtaa waa diin oo waa dawlad haddana dawladahao dhan iyadaa ka siyaasad badan maraykan baa maalin dhaweyd laga gar helay iyadoo laleeyahay ma maqlaysid saxaafaddaan ku arkay oo waxaa weye qolo kale oo qatar iyo baa baa kubaddii kaga gar helay iyadoo laleeyahay maraykankii xoogga badnaa ee laga cabsanayay marka diintaas dhalinyaro badan baa haysata waa muslimiina oo cumrigoodii iyo waktigoodii ku lumiyey oo halkii ay ummadda wax tari lahaayeen naftoodana wax tari lahaayeen maanta oo dhan ku mashquulsan ciyaal suuqa reer galbeed iyo gaalada kale iyo awbaashta basharka inay taabacaan akhbaartooda iyo hebel halkaasuu gool ka dhaliyey iyo halkaasuu maray iyo guruub hebel baan anigu taageersanahay iyo wax la mida anigu waxyaabaha aadka ula yaabay waxaa ka mid a qofka dhalinyarada ah ee mu'minka ee muslimka ah ee caqliga leh ee waxa weeye ilaahay subxana wataala nin ragga ka dhigay sida uu u kari karo inuu taabic isaga noqdo oo taageersan yahay oo u heelanayo oo la jiro nin inuu jiro iyo inuu inuusan jirin baan ka warhay gaal xun oo haddaa inaad jirto iyo inaad nooshahay baan ka warhay oo haddaad taageersan tahay haddii kale xataa waad mahadsan tahay aan ku dhahay iyo shukran midna waxa waktigaaga aada ugu luminaysid oo akhbaartiisa u mutaabacaysanaysid weligay caqligaa caqli ka yar ma ana arag dhallinyaradeennii waxay noqdeen inay nujuumta diintaas aada u taabacaan oo ay kala yaqaanaan wadamadooda iyo say yihiin iyo hebel waxaasuu ku fakeraa iyo wax la midkaa halka laga yaabo arkaantii iimaanka inaysan aqoon iyo wixii ay aakhare ku badbaadi lahaayeen iska daa aclaamtii islaamka iyo dadka ummaddan wax u taray inay yaqaanaan inay culimadeedii iyo dadkii khayrka lahaa yaqaanaan iska daayay waxaasay kulli go-san yihin diintaa waxaa ku talinayaa diinteenna ka fiican diinta islaamka ka fiican oo aakhare iyo adduunba iyadaa inagu filan aynu diinteenna si dhaba u aamino adyaantaa kale ee lunsan aynu iska dayn sixir iyobaa ka mida baa layihi waxyaabaha lagu isticmaalo saxaafadda qaarkeed oo ka hadlayaan og awaagi south africa iyo waxaa la leeyahay bahal la yidhaahda akhtabuud oo fara badan oo saasa leh ayaa faaliya baa layihi ma sixirba ma khuraafaadba adyaanta noocaasa marka adoo iimaan iyo tawxiid ilaahay ku geliyey inaad waktigaaga ku lumisid oo gaalada qaawan aada habeenkii usoo jeedad jeedid fiirsashadooda maalintiina aada websaydada iyo meelaha ay ku jiraan mutaabacaysid garaad yari wey diin yari ka sakow haddana garasho yari baa ku jirta maxaa yeelay safaahada intaa la eg qof sawii kama shaqeeyo adigoo ay kuu taallo inaad naftaadii meel ka soo saartid oo ummaddaadii aa waxu tartid inaad waxaa waktigaagii ku lumisid oo aakhare marka lagu soo joojiyo ilaahay hortiisa su-aalaha inaad ka jawaabta mooye aadan dhaqaaqin waxaa ka mid a dhallinyaronimadaadii meeshaad gelisay cimrigaagii meeshaad gelisay haddana waa ka mid bal haddii adoo qof weyna aada ilaahay la hortagto inaad gaaladaa uun mutaabacaynaysid iyo guruubadeeda iyo anigu kaasaan taageersanay kaasaan kasoo horjeedaa warkaaga hadduu sidaa ku dhammaado ma ma ma kugu qurux badan tahay inaad ilaahay sidaa la hor istaagto walla inay aada u foolxun tahay hadday siday aniga ila tahay wey inay aada iyo aada u foolxun tahay qof ilaahay tawxiid ku dhaliyey oo iimaan geliyey inuu ilaahay waxaas la hortago foolxumo wey ma diidanin dhalinyaradu inay jidhkooda dhisaan ma diidanin inay waxa weeyaan tadriib iyo waxa weeye riyaado iyo sameeyaan laakiin waxaan nacaynaa diinta faasidka inay aaminaan iyo caqaa'idkeeda oo cumrigooda iyo waktigooda ay ku lumiyaan waxaa daba socoshadiisa iyo ka warhayntiisa iyo wixii lamida waxaan leenahay ka warhaya ummadiina maslaxadeeda ummadda islaamka guud ahaan dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo sidaad wax ugu tari lahaydeen hamigiina halkaa geliya gaaladaas aan idin aqoon ee aan idin baahnayn ee aan idin rabin ee weliba aad la tihiin dadka dad u liita wakti ha iska gelinin sidii wax kale aada uga fekeri lahaydeen oo ummadda u anfici lahaydeen ka shaqeeya waxaan insha allahu jeclahay kolley ustaad cumar iyo saatidada jaamacadda kale iyo inay xiwaaraadka noocan ahee dhalinyarada iyo lasii wadi doono marka insha allahu tacaala saan horey u tilmaamayna inaan tasaahulaad abuuro un baan ujeeday inaan wax walba niqaashno ma ahayn hadafku marka aada baad ugu mahadsantihiin mutaabacada iyo waktiga أساتذة جامعة دبي رنتي سيان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك